wadowga baabuurtu waa howl eedan adag oo aan baahan mas-uuliyada sababtoo weliba lambaahanya dulqaad iyo sabara sasaatow qaababkiiyo farsamadii la kamara lahaay meelo eedka cariiriga badan ah inaad daraawal nagatiya weliba lakiinku baahanya inaad nagata qof mar walba ku digtoonaada qaladyadan sheeno korinidad dhibaatay ama uuse xitaa naftiiska waaya magaalada baydhabo waa magaala heli hadda laamiise fayle landhasi suuqyada haansho iyo inhaano mashquul badan ah taasi oo dadka shacabkiiyo kulukulmaayeen culeysya welibana maalmooyinka dambuy magaalada kudhiyay shilal iyo dhibaato jeysadeen ah waxaana kumida bulshada magaalada baydhabo iyo tilmaameen inay daraawalada haansho iyo baabuurta n wadaayana si mas-uuliyad daree taasi oo ka sheegeen inay shilalkan ka badan oo jeysadaayaanka kooyasa xabaaro baabuurtiyo ku wadaan oo sareeya
mar hore way arag jarnay lamasan sedsan dib geegolay shildhiyow laakiin hata wala aragaanay raabti dhiya galabti dhiya miinka dhiya magaalada eediyada may buha shilalkan badan siba may buha baawuro baawurto oo iskaroogyaalka iyo mooto bajaajada iyo may buha baawurto berjo oo hoosle asku galaayano adan hakamaysanayn eediyada may buha shilka magaaladan badada ay beryaawo oo in badan khayr mas-uulin nagan yaa codsadan in sheegada dadka iskaroogyaalka horta waa shilsho badanyi in badan iskurogyaalka hatabaa aad ugu dhaliilaa maadaama aan laami nadiif ayn heleen dane maxaa la dhahayay oo si xawaaro leh oo u wadaayaan bajaajka ee hatan fiirinaynin hadda ugu horayso shirkii daraad ka dhacay oo magaalada baydhabo oo aad u xumaa oo dadkiiba hataa looga qaban waayey maxaa la dhahayay caafimaadka loo qabaay dush loo waday allaha caafiyaan leenahay waxaan leeyahay dadweynaha gaar khaasatan dadka bajaajka darawaliinta ah inay yacni si macquuleh u wadaan bajaajka maadaama laamiga loo dhisay loo qurxiyey taas waxaan ugu dardaarmi lahay inay maamulka iyaga u taallaa laakiin dan fikirkayga ra'yigayga markaan ka hadlo in yacni baabuurta waaweyn xamuulka in yacni dan habeenkii shaqeeyaan sidii dan bajaajkina ama habeenkii ma shaqeeyaan inta badan laakiin maalintiina ay xamuulka ay magaalada ay soo gelin wixii maqrib ka dambeeyana xamuulka loo fasaxo haddaba mas-uuliyad sidee ee ku saaranta daraawalada baabuurta maadaama magaaladiiy weelati wadooyin casriye waanuhaana ku mid ee daraawalada wadaayaan baabuurta ee magaalada baydhabo oo ku hadleen bajaajadodow yoona sigoone e waalanu isku fiiriyaan gaadiidka wadowle mee haddana nidaam badanka jara tusaalaan weliba argaasee meeljaam ee lawada surinye lihirinye langoonkeegu dhan weerow biigbiigbiig warhoomku nadaama ley lankatirga lisku heriyow maw lisku heriyow mae taas horta walibaanka baaqey horta gebeje baawur breaking line naad magaalada laan dhagaadna waayo baawur breaking line olaan biru meel kasti meel kasti ku dhigi korto shil kasti galo korto jabi deegaanka galla shilalkasi zaa'ideenka zaa'ideen sida may la raaye sheegada haka dhow maybwaada daraawaliinta maybaanka baagay maybwaanti baawurta hawaarag iyo uwadaayan isku weraayan daraawaliinta markun aan amale maybaan sheefada intii oo baawurta hawaarag kujoojiyaan tartiib aadin adeegadan socda daraawaliinta siyon maylaa maybwaada maybwaa baawurti maybwaa dib bareeglaan hiin maybwaa magaalada intii hangalna gudaashi yaan sheefada hadii kale maybwaa bareegi iyo isku habeen baawurta maybwaa baawur isku hub intii magaalada dhaxga shalalka baryaalka maybwaa socdeen shalan geerad shalan geerad maybaa jidkaas maybaa bakiin haa yaa maybwaada argadis iyo bajaajisdhaawaiyobaabuurtoosi eeday lanwada weliba saameynka weeldhada korana qaybo shilgadiisin ee bulshada welibana ku dhaladaayana shilala wadooyinka dhowaan la dhisiya lan sameeya calaamado muujiyaan ini meeluusa baabuurka kasuruma kor welise lambaahanyaa ini la rahaa sharciyada jidita iyo leeyinsi markaasi en yaraadan shilalka